halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce siddeedda bisha julaay sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo jaamac buulla jaamac
aniga haddii layla tashanahay waxaan dhihi lahay bal hadda afar iyo tobanaan nahay afar iyo toban boqolkiiba waa haysanaa gacantii loogu jirtaa lix iyo tobanna waa naga maqan tahay afar iyo tobankaa hadda laga dhici rabaa ayaa laga dhici marka kursi haween ku fadhido mar sideedaba yaa nin loo ogolaan inuu ka noqdo xildhibaan booskaas oo qaada taasi waxay ahayd xildhibaan maryan cariif oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo walaac ka muujinaysa doorka ay haweenku kaga qaybgeli karaan doorashooyinka soo socda ee soomaaliya waraysi ayaannu idiinka haynaa qodobada kalead idaacadda iyada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida wiil soomaaliya oo la sheegay in uu dalka kanada ku nool yahay oo loo diiday shaqo iyada oo loogu diiday inuu soomaali yahay aawadeed barnaamijkii aad maalin kastooo jimcaha xilligan dhagaysan jirteen aamuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka kadib weeraradii ismiidaaminta ahaa ee dalka sacuudiga loo geystay ayaa ammaanka dalkaasi su'aalo badan la iska weydiiyey iyadoo ay mas-uuliyiinta sacuudiguna sheegeen inay ammaanka kor u qaadayaan weeraradaasi mid ka mid ah ayaa lala bartilmaameedsaday masjidka nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatoo ku yaala xaramka barakaysan ee magaalada madiina waxaanay argagax ku reebtay dhammaan muslimiinta caalamka oo dhan waxaana ka dhashay su'aalo badan oo la iska weydiinayo ammaanka dalkaasi boqortooyada sacuudiga iyo awoodda ay u leeyihiin inay ilaaliyaan xaramka barakaysan iyadoo xilligii xajkuna uu bilaabmayo horaanta bisha sebtembar ee soo socota sannadkan afar ka mida saraakiisha ammaanka ee dalkaasi ayaa lagu dilay ugu yaraan shan kalena waa lagu dhaawacay kadib markii weerar ismiidaamina isniintii lagu qaaday masaajidka nebigu ku aasan yahay ee magaalada madiina ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka afghanistan ayaa lagu wadaa in tiradooda lagu soo koobi doono kun iyo afar boqol oo askari oo keliya marka la gaadho dhammaadka sannadkan balse ilaa haatan wasaaradda difaaca ee maraykanku may soo saareen qorshe rasmi ah oo lagu qabanayo amaba lagu qaabeynayo ciidamadaasi xogayaha gaashaandhigga ee dalkan maraykanka ash karar oo khamiistii warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay inaanay ilaa iyo haatan go-aankaasi qaadanin geesta kalena madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa arbacadii sheegay in ciidamo tiradoodu dhan tahay siddeed kun iyo afar boqol oo askari ay sii joogi doonaan dalkaasi ilaa bisha janawari ee labada kun iyo toddobiyo tobanka hore ayaa loo shaaciyey in shan kun iyo shan boqol oo askari oo isugu jira rag iyo dumar ay ku hadri doonaan dalkaasi afghanistan si ay tababaro u siiyaan ciidamada dalkaasi balse tiradaasi ayaa haatan u muuqata in la dhimay boqolkiiba shan iyo toban subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington muddo ka hor muddo ka yar laba bilood ayaa ka harhsan xilligii loo muddeeyey inay qabsoonto doorashada madaxtinimada ee dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kalena ay wakhti intaasi ku dhowi uu u harhsan yahay muddada xilka golaha baarlamaanka soomaaliya haweenka ayaa si weyn ugu dadaalaya inay kaalin muuqato kasoo galaan xukuumadda iyo baarlamanka soo socda ee lasoo dhisi doono balse waxa ay qaarkood walaaca ka muujinayaan qaabka wax loo soo doorto oo u muuqda midaan haweenka caawinaynin xildhibaan maryan cariif oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ee haatan jira ayaa nagu soo booqatay stuudiyaha v o eda ee magaalada washington wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar ayaa ka waraystay howlaha doorashooyinka soo socda iyo sida loogu diyaargaroobayo
beesha caalamka culayska culayskeeda keliya waxuu tiraa wuxuu inay sharci yihiin waa inay dastuurka ku dhegan yihiin ama sharci almeeno oo soo baxo wax affirmative action action oo kaleeta oo sharciyo inuu soo baxaa la rabaa marka arintaasu constitutionkana kuma dhigno dastuur ahaan nooma qorna affirmative action ahaanna uma samaysno sharci kuma soo bixin marka waa ilaa hadda waa war war waay meel ay ku sharciyeysan tahay oo iyadoo sharciga ku dhigan tahay oon ahayn go-aankii ka soo baxay maxay ahayday golaha sheeg security security council iyo madada ka soo baxay madada waxaas ka soo baxay ma ogiye meel ay ku sharciyeysan taha boqolkii soddon ma jirto marka dhinaceba walaacaad ka qabta adigu dhinacaad walaaca ka muujinaysaa waa xaggee
walaaca waxaan ka muujinayaa see loogu khasbayaa dadka soomaaliyeed ama oda dhaqameedyada soomaaliyeed inay boqolkii soddon haweenka soomaaliyeed siiyaan
laakiin tallaabo intee ka weyn tusaale ahaan waxaynu ognahay madasha hogaamiyaasha soomaalidu ku wada jiraan oo dhan maxaa la odhan jiray beesha caalamka xukuumaddii madaxweyne mar walba waa laga hadlaa dhinaceebaa is leedahay baa doorkooda maqan yahay oo arrintan culays saari kara aniga haddii layla tasha lahay waxaan dhihi lahay bal hadda afar iyo tobanaan nahay afar iyo toban boqolkiiba waa haysanaa gacantii loogu jirtaa lix iyo tobanna waa naga maqan tahay afar iyo tobankaa hadda laga dhici rabaa ayaan laga dhicin waan karta marka kursi haween ku fadhido mar sideedaba yaa nin loo ogolaan inuu ka noqdo xildhibaan u booskaas u qaato waan karta dhinaca dastuurka oo kale adigu guddidaasaad ku jirta haa
maxaa idinku uga shaqayn weydeen maadaamaad leedahay dastuurka oo kale waa inay ku jirtaa arrintan waa arrin sharciga waa inay noqotaa Ha.
maxaad uga shaqayn weydeen boqol sideetan iyo afar qofooday u baahan tahay dastuurka in wax laga bedelo boqol iyo sideetan iyo afartaasaan waxaan ka nahay annagoo afartan laakiin ma isku dayda horta marka hore raggaan weydiinay haye raggaan weydiinay raggu waxaas nagama yeelin waan karta marka lambarka aada u weyn yahay waxaan soo jeedinaa annaga dastuur ahaan waxaan dhanaa dastuurka way ku culus tahay sharci ha la keeno sharcigu waa boqol soddon iyo sagaal waa iska barbari lahayn wax wal waa la heli lahay haddii sharci la keeni lahay marka adigu maryan ahaan waxaad is leedahay ama aad walaac badan ka qabtaa marka hadalkaas soo koobo doorashadan soo socota haweenka lagama yaabo in ay kootada helaan
haweenka waxaan leeyahay si kootada ay u helaan waa inay dowladda dowlad goboleedyada international communitiga kulli inta layskugu tago howshaan si serious ah looga shaqeeyo waa iska iri oo waray war iyadoo ah ma soconayso maxaa yeele warku wuxuu u baahan yahay sharciyada wuxuu u baahan yahay wuxuu ku dhaqaaqo wuxuu u baahan yahay wax loo sheego dadka loo macneeyo adigu soo kama dheragsanid in odayaal soo xolayaan tusaale ahaan aqalka hoose shacabka oo kale odayaal baa soo xolaya oo mandate kala siiyey ha Een, odayaasha laftigooda maxaa ugu tegi weydeen oo la fadhiisan weydeen oo qancin weydeen odayaasha waagi hore odayaasha markay ahaa jireen baabkasii u ahaa jiray hadda oday maaha Mm.
konton iyo kow qofood oo qabiilkaaga ah oo rag iyo haween ah ku soo dooranaya marka qabiilka markii la yidhaha adigu konton iyo kow qofood oo qabiilkaahuu soo dooro oo weliba rag u badan Hey.
wuxuu isku dayaya inaysan haweenka dooran Dee maxaad ugu dayday laakiin mar haddii konton iyo kow la gaarsiiyey odaygeena qayb ka yahay laga yaabo haween qaarkood inay yihiin koob iyo konton een, kontonkaa qof boqolkii soddon shan iyo toban qofood oo ka mid ah ay yihiin haween ay yihiin halkaa qudheeda maxaa olole looga geli waayey laysu- laysugu dawayay in la qanciyo culayska xagga ka jira muxuu yahay wallaahi annaga qof kasta kursigiisa aniga hadda kursigeygoo kaleeta haddaan ka hadlo Mm.
oo aadaa uga shaqayn weynaa inaan qancinno inaan odayaasha wax u sheegno inaan kursigaas yacni aan nin lagu bedelin weliba aniga ilaa waa ku horaan ugu fadhi jireen inaan nin laygu bedelin laakiin dowladda laftirkeeda laga rabaa go-aamada ay soo saari doonto inay tiraa bal horta kuraasta horeeto hore u jirta oo afar iyo toban boqolkiiba ahayd yaan nin la keenin booskooda waa inay dowladdu ku dhawaaqdaa kadibna la yidhaha lix iyo tobanka kaleetana sidaas iyo sidaas iyo sidaas sidaas ugu darmayaan wax siyaasad dowladeed oo laakiin ku socota xataa habkii loo suubin lahaa inay timaadaa la rabaa haddii adiga tusaalahaan lagu weydiin lahaa dad badan oo halkan kaa daawanaya laga yaabo inay isweydiiyaan Haa.
sidee baad is odhan lahayd haweenku waxaan ay raadinayaan way ku heli karaan haweenku waxay haad- raadinayaan boqol jeer aan ka jawaabo hadda Haye.
ka hor lay weydiiyey Ay, wasaaradda een, maxay ahayd, haweenka ha soo samaysaan il sharciga sharciga affirmative action waaye wuxuu siinaya awood dheeraada wuxuu siinaya haweenka oon ahayn awood dastuur ila awoodda dastuuriga rag iyo haween waa siman yihiin dastuurka markii la fiiriyo xuquuqa adiga leedahay xuquuqa aniga leeyahay laakiin markii la arko qolo in xoogaa lacanaadayo ayaa la rabaa marka in affirmative action sharci ah loo suubiyo sharcigaas ha la geeyaan dhahnay maxay aheeday golaha wasiirada golaha wasiirada inay soo aqbalayaan aan aaminsanahay ha naloo keenaan dhahnay annaga baarlamaanka waa ka dhammaynaynaa boqol soddon iyo sagaal qofood oo baarlamaanka ah waa ka dhammayn karnaa macnaa xilligan aad ka dhammayn kartaan ha hadda xataa waa ka dhammayn karnaa ma hadhay waqti lagaga dhammayn karaa hadda inay hadda hadda ka hor ahaa tahay ay fiicneed ay ku fiicneed laakiin xataa hadda haddii la keeno annaga waa ka shaqaynaynaa inaan ka dhammayno marka ma is leedahay doorashadoo kale xilligan een, waqtigeeda markaa way ku dhici kareen
doorashada xilligeeda howl iyo shaqo iyo wax badanay u baahan tahay taas aniga inaan galo hadda waajibna uma lihi shaqana kuma lihi dadaa ka shaqaysta marka doorashadu waxoogaa waqtiga waa cariiri qof kastaa u jeeda waa arrintaasna waxay keentay inaan annaga iyaan uga dhahno qa- qodobka maxay ahayd lixdan inaan wax ka bedelno maxaa yeele waxaan ka bacabaqnay in doorashadii waqtigeeda intay ku samays weyso dalku vacuum ku dhacan ka baqnay laakiin dadka qaybtooda waxay yidhahdaan qodobkaa wax ka bedesheen laftigiis wuxuu bidhaan u ahaa ah in een, wa- muddakororsi u yimaado oo waktigii doorashada loogu talagalay ay dib uga dhacayso taas qudhida miyaanay sansaan u muuqan may taas xataa macnay samaynaysaa laakiin annaga waxaan diidnay waxaan diidnay waxa in, in dalku vacuum galana waa diidnay ila May.
doorashada waxaa laga rabaa baarlamaan lagama rabe waxaa laga rabaa xukuumad iyo dowladaa laga rabaa annaga baarlamaan ahaan shaqadayna waxa waaye inaan institutional vacuum uusan nagu dhicin oo inta waktigii dowladdu dib uga dhacda ama toban beriba ha noqotee uusan dalku meel cidlaa kusoo dhicin kaas waa shaqadayna
taasi waxay ahayd maryan cariif qaasim oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo istuudiyaha v o eda nagu soo booqatay waxaana u warramaysay ismaaciil xuseen farjar dhegaystayaal waxaa naga xusuusinah in waraysigaasi oo maqal iyo muuqaala aad haatanba ka daawan kartaan bogga internetka ee v o e somaly com sidoo kale barnaamijka qubanaha v o e ayuu qayb ka yahay waraysigaasi
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkani waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatana kusoo dhowaada barnaamijkeennii abuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyey xuseen bare aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dowladda maraykanka ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday in siddeed kun iyo afar boqol oo ka mid a ciidankeedu ay sii joogi doonaan dalka afghanistan si ay ciidamada waddankaasi u taageeraan hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo maalmo ka hor uu hadlay hogaamiyaha cusub ee taalibaanka haybatullah akhunzaada kaasi oo ugu baaqay ciidamada shisheeye in ay ka baxaan afghanistan haddii dalkaasi nabad loo doonayo sida uu hadalka u dhigay haddaba maxaa keenay in ciidamada maraykanku ay sii joogaan afghanistan waxaa arrintaasi falanqaynaya duraan xasan yare ow aadan oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka bakistan dowladda maraykanka gaar ahaan eh, madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama ayaa dhowaantan waxa uu sheegay in sideed kun iyo afar boqol oo ka tirsan ciidamadiisa ay sii joogi doonaan eh, waddanka afghanistan oo sida aad la socotid eh, ciidamada nato iyo maraykanka ay ka howlgelayeen ilaa iyo labadii kun iyo kowdii xilligaasoo eh, awoodii taalibaan oo waddankaasi maamuleysay ee meesha laga saaray Eh, xuseen ow sababtan eh, haatan obama u sheegay in ciidamadiisu ay sii joogi doonaan afghanistan waxaa lagu macneeyey in awooddii ururka taalibaan ay sii kordhaysay ayna weeraro culus ay halkaasi ka geysanayaan iyadoo sidaa la sheegay eh, qorshuhu uu ahaa in maraykanku uu gebi ahaanba ciidamadiisa horay ugala baxo ayaa go-aankan haatan soo baxay waxaana eh, go-aankan eh, wax ka bedela ayaa la leeyahay eh, awoodda taalibaan oo sii weynaatay iyadoo sidaad la socotidba bilahan dambe weeraro culus ay ka geysanayaan ururka taalibaan meelo kala duwan oo ku yaala waddankaasi afghanistan marka sababahaas ayaa keenay ayaa leeyahay sidoo kalena dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ayaa waxaa la sheegayaa in eh, xaaladdu ay ku xumaan doonto dowladda waddankaasi afghanistan mar haddii eh, gebi ahaanba ciidamada maraykanka laga saaro eh, waddankaasi afghanistan marka eh, sababtaas ayaa kaliftay ayaa la leeyahay sidaas ayuuna ugu dhawaaqay labada mowqif ee dowladda maraykanka iyo kooxda taalibaan ayaa u muuqda kuwo aad u kala durugsan taasi oo sii murjin karta xaaladda dalkaasi oo dagaalla ku jiray ku dhowaad afartan sano fariin uu soo diray eh, hogaamiyaha cusub ee ururka taalibaan haybatullah ay- ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan ama fariinta uu ku sheegay in taalibaan ay doonayaan in haddii xal laga rabo waddankaasi afghanistan ay ka baxaan ciidamada eh, haatan eh, waddankaasi ku sugan oo uu ku sheegay sida fariintiisa uu sheegay eh, ciidamo waddankaasi xoog ku haysta Eh, labadan eh, hadal oo midna kasoo yeeray obama midna kasoo yeeray eh, hogaamiyaha taalibaan waxaad moodaa in ay asalkoodu ay markii si loo fiiriyo ay iskhilaafsan yihiin maxaa yeelay eh, hogaamiyaha taalibaan waxa uu doonayaa in gebi ahaanba ciidamada shisheeye ee waddankaasi jooga ay ka baxaan halka dowladda maraykanka iyo xulufadeeduna ay doonayso eh, in ayaguna halkaasi ay sii joogaan marka eh, waa laba arrin oo ama laba hadal oo kala duwan oo aan isqabanayn ayaa la leeyahay sida haatan ay sheegayaan dadka arrimaha siyaasadda ka faallooda waxa keliya oo labadan hadal isu soo dhoweyn kara ama isu keeni kara ayaa waxay noqon karaan baa laleeyahay haddii lagu heshiiyo xabad joojin waxaana waayadan dambe lagu howlanaa sidii laisugu keeni lahaa ee wadahadal dhex mara ururka taalibaan iyo dowladda afghanistan laakiin ilaa iyo haatan wax kasoo naasa cadaaday oo ku aadan in ay labada dhinac wada hadli doonaan ma ay jiraan marka labadan hadal ee midna kasoo yeeray taalibaan midna kasoo yeeray maraykanka miduna waxa uu yahay habbaxeen ciidamada maraykanku midka kalena waxa uu yahay ciidamada maraykanku waa ay sii joogayaan marka si ay isu waafaqi doonaan ilaa iyo haatan lama garanayo waxaana laleeyahay waxa keliya oo labadaasi oo ay isku waafaqi karaan waxa weeye in wada hadal iyo wada xaajood wax lagu dhameeyo oo xoogga meesha laga saaro dagaalka u dhexeeya ciidamada shisheeye ee uu maraykanku hogaamiyo iyo kooxda taalibaan ayaa socday in ka badan afar iyo toban sano waxaana weli muuqata in kooxda taalibaan ay sii xoogaysanayso iyada oo dhul ballaadhan isku sii fidisay khubarada falanqaysa arrimaha afghanistaan ayaa tilmaamaya inay jiraan dhowr arrimood oo u suurto gashay taalibaanka in ay sii jiraan sida uu faahfaahinayo duraan xasan yare aw aadan oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka bakistan muddo dhowr iyo toban sano ah ayaa dagaalkan socdaa ilaa iyo haatanna guul cad oo laga gaaray taalibaan oo ku aadan in laga adkaaday ma ay jirto bal e waxaa laga yaabaa sida la sheegaya in ay awood dheeraada sii heleen oo meelo kala duwan ay qabsadeen sida uu fariintan ku sheegay hogaamiyaha cusub ee taalibaan waxa uu yidhi dagaalka maraykanka iyo reer galbeedku nagu hayo waa mid aan kusii xoogaysanayno ee ma ahan mid aan ku jabayno ilaa iyo haatan ma ay jirto cid cad oo laleeyahay si toosa ayay u taageeraan laakiin waxaa lala-yahay ilaa iyo haatan si cad in loo wiiqa ama awoodooda wax la dhimo ururkaasi ee taalibaan waxaana laleeyahay inta badan waxaa jira xusheenow meelo ay haystaan oo ay ka taliyaan oo dhaqaale kala duwana uu kasoo galo kaas oo laga yaabo in ay u sahasho in taalibaan ay helaan hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kaleeto waxyaabaha la leeyahay taalibaan waa ay taageerayaan waxaa kamid ah dhulka oo inta badan buuraley ah oo la sheego meelo badan oo gabaad ah ama hooy ah oo maraykanka iyo ciidamadiisu aysan gaarin in ay ku gabadaan oo hooyo u yihiin marka ilaa iyo haatan wax si cad u taageeraya lama lama arko oo lama sheegin ilaa iyo haatan dawlado taageeraya laakiin siyaabo kala duwan iyo meelo kala duwan ayaa wax kasoo galaan ayaa la leeyahay sidoo kaletana waxyaabaha aada usi caawinaya waxaa kamid ah dhulka oo inta badan dee nimankaana muddo ay kusoo dagaalamayeen ilaa iyo midowga suufiyati oo la sheegayo meelo badan iyo deegaano badan oo si sahla ay ugu dhuuman karaan in ay jiraan warbixin ayaa dhaweyto la qoray ayaa lagu sheegay qabaa'ilo kala duwan oo halkaas degan in ay ka helaan taageero kala duwan ilaa iyo haatan qabiil si gaar ah loo sheegay oo la yidhi qabiilkaas ayaa si buuxda u taageera ma ay jiraan laakiin waxaa la sheegay qabaa'ilo kala duwan in ay taageero ka helaan sidaad la socotidba dadka afghanistaanta ee halkaasi degan waa dad inta badan qabiil ku base garaysan waxaana ugu badana la sheegay qabiilka bashtuga la yidhaahdo oo isagu dhinaca bakistanna degan sidoo kaletana afghanistan degan marka ilaa iyo haatan ma uu jiro qabiil si gaara farta loogu fiiqaya laakiin waxaa la sheegayaa ciidamada taalibaan oo meeshaasi ka dagaalama inay yihiin ciidamo ku base garaysan dhanka qabiilka marka la yidhaahdo oo la sheego in ay inta badan markii ay dagaalada gelayaan laga soo kala xulo qabiilada kala duwan marka ilaa iyo haatan ma ay jirto wax cad laakiin waxaa la sheegaya waxaan in wax laga yaabo inta badan inay qabiil salka ku leeyihiin ah sidoo kaletana inta badan deegaanada ay ku kala taalibaantu ay kala degan yihiin ayaa waxaa la sheegaa in laga soo xulo ciidamadooda halkaasoo marka ka dambana sidaas ay ku midoobaan oo ay dagaalka ku wada galaan
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inoo soo diyaariyey barnaamijkeena amuuraha islaamka islamarkaana halkan inooga soo jeedinayay
mahadsaned jaamaco halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o e washington dhegeystayaal waxaa haatan aanu idiin soo gudbinaynaa dalkaasi kanada oo ka mida wadamada ay soomaalida ugu badan ee qurbaha u soo qaxday ay ku nool yihiin ayaa la sheegay in mararka qaar ay dhacdo kaysas dadka soomaalida gaar loogu riixayo sida ay warbaahinta wadankaasi qaarkood wax ka qorayaan jaamac xaaji yuusuf ayaa dhowaanta wuxu uu xareeyey dacwad ka dhan ah shirkad ganacsi oo la sheegay in uu u gudbistay codsi shaqo balse shaqadaasi loogu diiday inuu asalkiisu yahay soomaali aawadeed warbixin amuurahaasi ka hadlaysa waxaa inooga diyaariyey jaamac buulla jaamaca
jaamac xaaji yuusuf waa wiil soomaaliyeed oo ku dhashay kuna barbaaray dalka kanada aqoontiisii heer hoose ilaa jaamacadna waxa uu ku soo qaatay isla dalkaasi sannadkii labada kun iyo shan iyo tobankii ayuu jaamac shirkad ganacsi oo ku taala magaalada kitchener gobolka ontario ee dalkaasi kanada waxa uu ka dalbaday shaqo ay xayeysiiyeen jaamac waxa uu helay jawaab deg dega hase ahaatee jawaabtaasi ma ahayn mid farxad gelisay mana loogu yeerin shaqadii ee waxaa loo sheegay in shakhsi ahaan jaamac aqoontiisu ay gaarsan tahay heer wanaagsan shaqadanna uu qaban karo balse asalkiisa oo soomaaliya darteed uusan shaqadani u qalmin haddaba si aan arrintaasi wax uga ogaana ayaan waxaan la xiriirnay dalkaasi kanada qareen maxamed dooli oo ku dhaqan magaalada toronto in muddo aana ka soo shaqaynayay maxkamadaha dalkaasi sidoo kale waxaan la xiriirnay cabdifitaax warsame oo loo yaqaan cabdifitaax marayare oo ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee u ololeysa xuquuqda dadka soomaalida ee kanada qareenka ayaana markii ugu horreyse weydiiyey bal inuu noo sharaxo sida ay wax u dhaceen anigu horta goobjoog arrinta kama ahayn run ahaantii ininkana maaragtay interview ama ah, fo- face to face ah, kalama hadlan arrintaanaydu laakiin sidii maaragtay qaalibka adinkana aad u akriseen ayaan aniguna ugu aqriyay wariyeyaasha waxay soo tegeen ama ay soo qoreen ah, ninkan ah, sida muuqato ah, nin dhalinyaro oo maaragtay canada ku dhashay oo maaragtay canada kusoo barbaaray oo luuqada soomaaliga hataa garanayn ayuu ahaa Ah, hase ahaatee codsi oo shaqa markuu codsaday ah, sidii ay soo ah, qoreen ah, wariyeyaasha in loo soo jawaabay ah, si ah, ah, dhaqsiya ama degdegsi loogu soo jawaaday shaqada oo lagu yiri ah, inkastoo maaragtay tacliintaada marka la eego ee aada u qalanta shaqada dana shaqada kuma siin karna maxaa yeelay backgroundkaada ayaa maaragtay lidi ku ah ah, waxyaalahan doonayn haddaba jaamac xaaji yuusuf waxa uu dacwadiisii ka xareeyey guddiga xuquuqda insaanka Shar- sharciga xuquuqda insaanka ee kanada iyo sida uu u quseeyey dacwadan waa kan qareen maxamed dooli oo inoo sharaxayo um, human right horta waxa weeyaan wadankan sharcigiisa waxa weeyaan uh, rightka ama xuquuqda uu qofka uu leeyahay waa mid la sharciyey oo maaragtay go-aan uh, baarlamaanka ka soo baxay oo maaragtay laisku raacay in uu la dhaqan geliyo oo xuquuqda qofka uu leeyahay enshrined laga dhiga uh, piece of legislation qodob ka mid ah human rights uh, legislation uh, qeybta shanaad uh, subsection one in ay maaragtay ay qasuus ama tusaale cad ay bixinaysa oo qoraal ah ruuxa shaksiga ama ah, canadian citizenka ama ku nool wadankan oo ka shaqaysan kara ka xoogsan kara in looga diida karaynin ama shaqo ama guri uu dega ama hotel ah, ama service kale looga diida karin arrimo la xiriira ah, diintiisa midabkiisa maaragtay jinsiyadiisa iyo nationalityga ah, uu kasoo jeed marka ah, inankan shaqada loo diiday si qaas ayay maaragtay ay violation ugu sameynaysaa sharciga qoran cabdifitaax warsame oo loo yaqaan marayare ayaan wax ka weydiiyey bal in arrimahan oo kale ay ka dhacaan kanada soomaaliduna ay horey oola kulmeen ha arrimahani eh, jaamaco ah, wax cusub maaha runtii Eh, magaalada toronto aan ku noolnahay aan ku noolahay aniga oo carruur aan ku leeyahay iyo iyo xaas intaba Eh, runtii waxaa jira eh, wax badan baa dhacay laakiin labada kiis ugu dambeeyaan rabaa in wax ka aan kaaga kaaga taabto waxaa jira gabar soomaaliyeed oo gabar dhalinyaro ah oo ayadana ku barbaartay toronto Eh, runtii airport ka shaqeynaysay um, maxaa yahdaa muddo toban sano ah Eh, wax khalad aysan sameyn eh, ayada sharciyan shaksiyan wax khalad ay samaysay ma jirin wax lagu haysta ma jirin Eh, shaqadeeda kartideeda u dheereed Eh, shaqaalihii ay la shaqeynaysay eh, gidigood way ogaadeen ilaa iyo maanta waa la safan yihiin laakiin shaqadii waxaa jirta airportka sanad adiga labadii sano ama saddexdii sanoba eh, dadka waxaa maaragtay eh, background check baa lagu sameeyaa marka Waa- waa la background check soo lagu baaraa.
samey- waa lasoo baaraa inay wax dembiyaha galeen iyo in kale ha ayadu marka wax dembi ay gashay ma jirin laakiin waxaa la yidhi eh, maalin baad waxaa la taagneed eh, exhibit a maalin baa waxaa la taagneed exhibit b maalin baa waxaa maaragtay gaarigaagii waxaa lagu arkay eh, eh, exhibit c and d waa Marka- macnaha waxaan jirin oo marka kusugsan oo- exhibitku waa waa sawir laakiin ayada lama wadaagayo waa waa Eh, gartay looma sheegayo Ah, waxaa leeyahay hebel iyo hebel iyo hebel marka waa hebel iyo hebel dambiilay ahaayeen laakiin Marka, magacyadoodii eh, lama sheegin hebel iyo hebelkii la tagin lama sheegin
ninka lagu eedeeyey inuu galay dembigan cunsurinimo ayaa sheegay inay isagoo asxaan ka ahayd inuu u sameeyo jaamac xaaji yuusuf oo uu sheegay inuu ahaa mar ay telefoon ku wada hadlayeen mid habdhaqankiisu uusan ahayn mid shaqo kaga heli kara dalkan kanada iyo wadamada la halmaala waxa uu ku dooday in habdhaqanka jaamac uusan ahayn mid uu shaqada ku heli karo haddii uu sidaa usii dhaqmo mar laga wax laga weydiiyey sababta uu imailkiisa ula xiriiriyey waxa uu ku sheegay in dhaqanka soomaalida uu ka soo horjeedo ee maamulka ama dowladnimada isla markaasna uusan la shaqayn karin ayaa waxa uu ninkaasi cudurdaar ka dhigtay inuu akhriyey qoraal toddobaad ka hor inta uusan jawaabta siinin jaamac qoraalkaasoo ka hadlayay dhaqanka soomaalida kaas oo ku sheegay in uu maskaxdiisa weli ku jiray sida uu qoraalku u faahfaahinayay waxa uu ugu yeeray in dhaqanka soomaalida uu kasoo horjeeda nidaamka dowladnimada qareen jaamac qareen maxamed dooli iyo cabdifataax marayare ayaa igala qeybgalayay faaqidaada aanu ku sameyneynay amuurtaasi mahadsaned jaamacow halkaasi dhegeystayaal aad nagala socotaan waa v o a washington wararka hadda soo baxaya ayaa sheegaya in toogasho ka dhacday gobolka texas gobolka magaalada dallas ee gobolka texas ee dalkan maraykanka lagu dilay saddex ka mida saraakiisha booliska halka toddoba kalena ay dhaawac yihiin toddobadaasi oo la sheegay saddex ka mida xaaladoodu inay aada halis u tahay saddex kalena qaliin hadda uu ku socdo wararka ka soo kordha toogashadaasi waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahaye haddii aan hal war oo kalena ina xasuusiyo mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee kongareska maraykanka ayaa khamiistii shalay su-aalo weydiiyey madaxa hay-adda sirdoonka gudaha maraykanka qaabilsan ee f b i da su-aalahaasi ayaa ku saabsanaa sida f b i du ay uga hadashay imailada hillary clinton f b i da ayaa adeegsa ayaa la sheegay in hillary clinton ay adeegsatay xilligii ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka imailkeeda gaarka halka ay ka adeegsan lahayd kuwa ay amaba keeda shaqada waxaa kale oo la sheegay in f b i du ay sheegtay in aanay jirin ilaa iyo haatan wax dembi ah oo loogu soo oogi karo hillary clinton isticmaalka imailkeedaasi sahra aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal mar kale haatana bal eegno dhinacii suugaanta
heestaasi waanu ka xunayn inaan idiin dhammaystiri karaynin waxaa qaadayay mukhtaar cumar oo ku magac dheer cantar inta aynu mar kala kulmayno waa sahre ciidla nuur iyo jaamac buulla jaamaco idinleh sidaa iyo subax wanaagsan
adunbaan ku sugayaa ku saadaaliyaa weli saakiyo maantiyo saadiin la joogaba adunbaan ku sugayaa ku saadaaliyaa adun baan ku sugayaa ku saadaaliyaa weli adu jooga swiden miyay suuradaadiyo sawirkaagu gacaalo isadu noqon naftaydii naftaydii isadu noqon naftaydii waad u jooga swiden miyay suuradaadiyo sawirkaagu gacalo isadu noqo naftay